bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka duhurkooda ugu doorkaroon taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo suldaanka qaranka soomaaliyeed oo beledweyne maanta kaga dhawaaqay in maamulkii hiiraan state la magac baxay iyo dowladda federaalka soomaaliya maamulkaas hogaamiyahooda uu heshiisiiyey madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo cafis u fidiyey xubno lagu eedeeyey in daacish ay ka tirsan yihiin wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo bogaadiyey howlaha ay bulshada u hayso hay-adda sodma ee gargaarka iyo mareynta masiibooyinka wasiirka waa wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo baaritaan ku samaynaysa nafaqada dhulka si loo ogaado tayada beerashada qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegaystayaal u diyaar garooba warkoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhor waa toddobada bisha koowaad ama janawari laba kun shan iyo labaatan anigu waxaan ahay amore warka balaag ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xildhibaan hore cabdulaahi maxamed cali sambololshe iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulamo lagu heshiisiinayo maamul la baxay hiiraan state oo ku sugan beledweyne hogaamiyahooda oo mar hore mar sii horeysa sheegay in dowladda etoobiya ay saaxiib dhow yihiin in dowladda federaalkana ay waaran u jirtay uu sheegay cabdulahi maxamed cali sanbaroolshe in maanta wixii ka dambeeya dowladda waarankaasi ay ka laabanayso asigana heshiis uu la noqonayo dowladda federaalk soomaaliya
saaka way taariikhdu tahay toddobada bishii koowaad waxaan halkan wada fadhinaa xildhibaan raaxeye iyo cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulaahi ganey iyo tiimkiisa maalmahanba wada hadallo ayaa noo socday aniga iyo xildhibaanka iyo tiimka odayga uu ka yahay cabdulahi cabdiraxmaan cabdulaahi ganey oo runtii la wada yaqaano muddo dheer dadka khilaafaadka iyo tabashada qaba ee gobolka hiiraan mas-uuliyiintooda ka mid ah na aad la socotaan in hadda kahor isaga iyo dowladda federaalka ah ay waxoogaa wax kala gaareen dhinaca etoobiya oo aaday hadda waa ka yimaaday muddo wada hadal noo socday oo aan isku ognahay wadahadalkaas naloo ka warqabona lakunal og yahay ilaa madaxda dowladda federaalka meesha ugu sarraysa waa ku faraxsanahay inay odayaashu ajiibeen wadahadalkii waa ku faraxsanahay wadahadalkii inay dartiis ku yimaadeen goobtay joogaan ugu yimaadeen hadda kadibna haddii la yidhahda aysan ku noqonayn ay degaankooda iyo guryahooda usoo guda noqdeen dabcan walaale waxaa la yidhi caaytameen caanana wadaageen biniaadamka meel kasuu joogo khilaafa ka dhexeeya tabashaa ka dhexaysa laakiin markasta inuu caqligu shaqeeyo wax kasta oo waa waan iyo war lagu heli karan aan warana lagu doonin maadaama mas-uuliyiin layahaana dadka loo turo dowladnimada loo turo nabadda loo turo soomaaliyaan nahay walaalow iyo walaalow ayaana deeqdee hadda inaan isdilno oo aan khilaaf ku kala tagno oon dowlado shisheeya aan aadno nama anfacdo odayaasha wadahadalka waa noo sii socdaa waxaan rajaynaynaa in miradhal uu noqdo guud ahaanna khilaafaadka iyo ismariwaaga iyo jahwareerka ka jira gobolka hiiraan iyo statekan guud ahaanba inuu sida dhaqsiya ku dhammaado hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto ammaan iyo hadday noqoto mas-uuliyadba in dib loo midoobo badmadowga jira meesha laga saaro ammaankii gacanta lagu soo celiyo horumarkii gacanta lagu soo celiyo wadajirkii iyo walaalnimadii dadka ka dhexaysa dib lagu soo celiyo sidaan la socotaan baa dowladda federaalka ah maxkamadaheeda iyo hay-adaheeda sharcigana waxay waaran u jireen bacdamaa waxoogaa khaladaada uu dhacay oo dhinaca dowladaha deriska ay xargaan u gudbeen waarankaasna waxaan jeclahay aniga xamartiigi doona xildhibaanka susbeshon in la gesho wadahadalkii nabadu ku dhammaada nimankaana aanan maanta wixii ka dambeeya si siyaasiya ama si sharciya aanan eedaysanaan loogu haynin xayndaabkii sharciga ku soo noqdeen xayndaabkii dowladnimadii ku soo noqdeen dib ayay deegaankooda ugu soo noqdeen waxayna danaynayaan in arrimaha taagan si walaalnimo ah oo deggan oo nabad ah lagu dhammeeyo ayaguna ay qayb ka qaadan doonaan haddii ilaah yidhaahdo dib u heshiisiinta iyo xalowhelidda arrin
cabdulaahi maxamed cali sambalolshe taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa maalmihii u dambeeyey magaalada beledweyne ka waday kulamo uu ku xalinayo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka hirshabelle iyo reer hiiraan iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu sheegay sambalolshe ugu dambeyntii in ay soo dhammaan doonto waxa la yidhaahda hiiraan state iyo hirshabelle oo goordhow uu sheegay in laga takhluusi doono warkii duhur ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay ama qabatay baaritaan ku sameyneysa nafaqada dhulka si loo ogaado tayada beerashada cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa warkan muqdisho inooga soo diray
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa shirkadda hoblab isku wareejisay caro laga soo qaaday afar boqol oo goobood si baadhitaan loogu sameeyo loona ogaado tayada nafaqada beerashada madaxa shirkadda hoblabis cabdiladiif xuseen siyaad ayaa ballan qaaday in shirkaddu ay baadhitaan ku samaynayso carradan ay wasaaraddu ku wareejisay isagoo xusay in ay beeralayda soomaaliyeedna ay shirkaddu ay wax badan ka caawin doonto si sare loogu qaado wax soo saarka dalka taasoo maanta halkaan u nimaannay oo wasaaradda nagu wareejinaysay carradan oo gaarayso afar boqol oo carra oo sambal ah oo laga soo kala aruurshay tuulooyin kala duwan ee soomaaliyeed oo saddexda isteed shaqadaas oo ahayd muddo soo socotay wasiirkan waa ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda dhammaan shaqada wanaagsan ee soo qabatay haddaan shirkadda haddaan noo ahaa shirkadda hoblab group waxaan mar kale iyo mar saddexaadba aan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqonno baaritaanada caradan aan kabaasit u leenahay si aan uga qayb qaadanno horumarintaas iyo muxuu ahaa bahalka isheeg iyo wax soo saarkaas iyo xirfaddii aan ku caawinno wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa shacabka soomaaliyeed ku booriyey in ay ku dhiiradaan tabcashada beeraha sidoo kalena isagoo wasiirku ballan qaaday in wasaaradda beeruhu ay mar kasta garab taagan tahay dad kale hal abuurka beeraha ujeeddada maanta aanu halkan u fadhino kulligayo annaka iyo kambanigan brifatka ee hoblabis oo ah kambani dowladda la shaqeeya laakiin brifat ah waxa weeye inaanu ku wareejinno hoblabis ama rajada baaritaanka haddii la fasiro aan ku wareejinno carooyin laga soo qaaday dhulka soomaaliyeed beeraha soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed caradiisa ilaa afar boqol oo goobood oo ka tirsan dalka laga soo qaaday oo aanu doonayno inaanu baadhno caradaas nooceeda nafaqada ku jirta waxay ka kooban tahay iyo waxa ay ku habboon tahay ama waxa ay ka dhiman marka laga fiiriyo xagga nafaqada aanu doonayno in la ogaado farxad bay noo tahay in dalkeenu uu leeyahay shaybaar ogaan kara sidaas oo caradaas noo ogaan kara oo shaybaarada caalamiga la tartami kara qiimeyn lagu sameeyey east africa standara aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaa aad wada ogtihiin dalkeennu markuu burburay wax waliba waa ka burbureen xogihii la hayay oo dhan baa burburay dhaatooyinkii dowladdu haysatay dalkeeda ka haysatay noocyada kala duwan haddaan ka fiiriyo dhinaca beerahoo kale carada ka haysatay degaamada kala duwan ka haysatay wuu burburay wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu dib u soo celinay aqoontaas inaan raadin wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa dardargelisay wax soo saarka dalka iyadoo oo yoolku u yahay sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka dalka qof kasta oo leh hal abuur beereedna wasaaraddu ay dhiirigelin u samaynayso
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdirasaaq xaaji saleebaan idaacadda jowr ayaa weli naga dhegeysanaysa dhegeystayaal warka duurnimo ayaa la socotaane madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu cafis u fidiyey maxaabiis lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin daacish ciidamada maamulka puntland ayaa buuraha gobolka bari ka bilaabay howlgal ballaaran oo ay ku doonayaan in kooxda daacish halkaasi looga saaro waxaana gobolkaasi muddo dheer ku sugan madaxweynaha puntland siciid deni oo howlgalka abaabulaya warar lagu kalsoonaan karo oo aan helna ayaa sheegaya in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu cafis u fidiyo xubno lagu eedeeyey in kooxda daacish ay xiriir la lahaayeen kuwa oo in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala magaalada boosaaso siciid deni ayaa si gaara cafis ugu fidiyey shakhsiyaad kasoo jeeda gobolka bari ee puntland kuwaas oo uu xirnaa inay ka tirsanaayeen kooxda daacish ee buuraha gobolka bari ku sugan iyo qaarkood oo iyagana lagu eedeeyey ama lagu eedeeyey in ay xiriiro la lahaayeen ama ay la sameynayeen xubno ka tirsan ururkaasi madaxweyne siciid deni ayaa amar ku bixiyey in xabsiyada laga sii daayo eedeysanayaashaasi oo aysan si toos ah ugu caddayn inay ka tirsanaayeen kooxda daacish balse lagu eedeeyey uun in uu macamiil uu dhex maray ama xiriir warar kale ee soo baxaya ayaa tibaaxaya in maalmihii lasoo dhaafay kooxda daacish in ay kasoo goosanayeen xubno ka tirsan kooxdaasi kuwa oo badankood la sheegay in ay isku dhiibeen ciidanka puntland isla markaana ay ahaayeen rag kasoo jeeda gobolka bari ee puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh ayaa bogaadiyey shaqada hay-adda sodma u hayso dadka ay waxyeelada kasoo gaareen abaaraha iyo fatahaadaha kadib mar kadib markii kormeer shaqo uu ku tegay xarunta dhexe ee hay-adda maareyntii masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle oo wasiir calixoosh kusoo dhaweeyey xarunta ayaa wasiirka siiyey warbixino ku aadan arrimaha maareynta masiibooyinka dalka oo ay hay-adda ku guuleysatay muddada ay shaqeynaysay gudoomiyaha ayaa sidoo kale wasiirka la wadaagay warbixinta xaalada abaaraha dalka dadaalada gargaar ee socda iyo qorshayaasha wadajir loogu wajihi karo howlaha bini-aadamtinimo wasiir calixoosh ayaa bogaadiyey dadaalada hay-adda sudma waxaana uu faray howlwadeenada hay-adda in la dardargeliyo arrimaha maareynta masiibooyinka dalka oo ay sudma u xilsaaran tahay markaad warkaasi duwar kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in dalalka africa ay iloobeen in ay u mahadceliyaan faransiiska sida uu dalkooda ama dalalkooda ugu badbaadiyey in ay maamulaan kooxaha hubeysan waxaan u maleynayaa inay iloobeen in ay noo mahadceliyaan laakiin waa caadi waxa ay imaan doontaa waqtigeeda macron ayaa yiri sidaasi midkoodna ma yeelan lahayn dowlad madax bannaan haddii uusan faransiisku ciidankooda usoo dirin gobolkan ayuu hadalkiisa ku daray hogaamiyaha faransiiska faallooyinkiisa ayuu ku sheegay kulan sanadle ah oo ka dhacay magaalada baariis oo ay isu yimaadeen safiirada faransiiska waxaana diiradda lagu saaray siyaasadda arrimaha dibadda faransiiska ee sanadka dhinaca kale waxaa korortay tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay dalka shiinaha taas oo gaartay ugu yaraan sagaashan iyo shan qof halka dhaawacna uu marayo boqol iyo soddon qof dhulgariirka xoogiisu waxa uu ka dhacayo gobolka taybeh sida warbaahinta dowladda shiinuhu ku warantay dhulgariirka ku dhiftay magaalada shijets ee taybeh ayaa dhacay saacado kadib markay waa saacadu markay ahayd sagaalka subaxnimo ee saaka xilliga maxalliga ee dalkaasi waxaa cabirkiisu ahaa toddoba dhibic xal sida laga soo xigtay xogta sahanka dhulka ee mareykanka taas oo sidoo kale muujinaysa cabsi ah in dhulgariir kale uu sii dhici karo ugu dambeyntiina ruushka ayaa ku andacoonaya in ciidamada ay qabsadeen magaalada jiidda ee hore ee khorokhof ee bariga ukraine gobolka doneske magaaladu waxa ay xambaarsan tahay horumarka ruushka bilihii lasoo dhaafay waxaana ay jaranjaro u tahay xudunta saadka ee magaalada barkhrosev ukraine ayaa aysan qirin in laga qabsaday kharkhof oo shan iyo soddon kilomitr ka xigta barkhrohof dagaalka ba-an ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka kuraski ee dalka ruushka kadib markii ukraine ay qaaday weerar rogal celis ahaa maalintii axadda warkii duur aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda jowhar waa inagay intaa